waa tahay dagaal ayaa maanta ka dhacay magaalada gurceel ee gobolka galguduud ee soomaaliya dad ayaa ku dhintay dagaalka dhinacyadii u dhex maray iyo sida iminka xaaladdu ay tahay iyo weliba isla maantii oo madaxweynaha soomaaliya xasan sheikh uu ka degay magaalada dhuusamareeb intaba waxaa xogta noo haya wariyahayaga macalimu macalimu bal noogu bilow dagaalkii gurceel cabdinuurow saaka dagaal ayaa waxa uu ka dhacay magaalada gurceel gobolka galgaduud kadib markii halkaasi ay weerar kusoo qaadeen xoogaga ahlusunna waljamaaca qeybo kamida magaaladiina iyagaa la wareeyo ilaa iminka gacanta ku haya dagaal waxau ahaa dagaal xoogan sida dadka deegaanka oo qeybo kaduwanaa loo xiriir ay ii sheegeen waxaa la sheegaya ilaa shan iyo toban qof inay ku geeriyoodeen dagaalkii maanta oo saddex kamid ay ay rayid yihiin kuwii tobanka kalena ay yihiin ciidamadii ama dhinacyadii dagaalamaya oo u badan ciidamadii maamulka dowladda ee halkaasi gacanta ku hayay marka magaaladu weli waa iska kacsan tahay oo waa meel saaka dagaalu ka dhacay laakiin wararka u dambeeya hadda waxay sheegayaan in halkaasi weli gacanta ay ku hayaan kooxda ahlusunna waljamaaca ee saaka duulaanka kusoo qaaday magaalada guraceel
dabcan waa la iska filayey uun markii dagaaladu inta dhaceen ahlusunna magaalooyinka ee qaarkood oo muddada ay joogeen laga saaray oo hubkoodii ay bannaanka la galeen ayna dhaaranayeen tan iyo tii in tanoo kale ay dhacayso marka ma jirinin soo maahan ama laguma dadaalin in xal laga gaaro ciidamadaani mar haddii magaalooyinka laga qabsaday iyaguna ay doonayeen inay dib u soo noqdaan in waanwaaniya wax lala galo
aad iyo aad cabdinuurow ma jirin wax waanwaanahoo dhex martay labada dhinac waxaana ciidamadan ahlusunna waljamaca markii laga saaray gurceel ay joogeen meel toddobaatan kilomitr magaalada u jirta oo halkaasi isku urursanayeen kulley dabcan waxaa la qiyaasayay inuu mar un ay soo rogaal celin doonaan maamulkana kulley intaasi oo uu ka fakarayay laakiin saaka mar uu la hadlayey idaacadda dowladda ee raadiyo muqdisho gudoomiyaha gobolka galgaduud xuseen cali ertrinka la yidhaahdo waxa uu sheegay in kooxo yaroo fallaagaho al-shabaabta ka tirsan maleeshiyooda ay saaka duulaan kusoo qaadeen duulaadka magaalada guraceel kadibna laga caabiyey sidaasuu raadiyo muqdisho kala ahaa laakiin wararka aan ka helayno dadka deegaanka waxay sheegayaan in dagaal culus halkaasi uu ka dhacay oo hadda ciidamadii soo duulay ee ahlusunna waljamaaca halkaasi ay gacanta ku hayaan mana jirta ilaa hadda wax waanwaanaho guuleystay oo labada dhinac dhex maray
macalimu dagaalkan waxa uu dhacayaa iyadoo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maanta uu ka degay magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galguduud maxaa safarkiisa iyo ujeeddada booqashadiisa laga hayaa
cabdinuur madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud buurti ayuu tegey dagaalkanna waa uu ka horreeyey dagaalkan saaka ayuu ahaa laakiin magaalada dhuusamareeb ayuu ka degay oo aada loogu soo dhaweeyey oo halkaasoo baryahan laga sugayey amniga ayaa si weyn loo adkeeyey ciidamo kuwa nabad sugidda soomaaliya nis la yidhaahdo ayaa halkaasi maalmahanba lagu daadgureynayey marka ciidamada sida aadka u tababaran ee gaashaan la yidhaahdo ayaa meel walba la dhigay waxaana la ii sheegay in markii madaxweynaha uu kasoo degay garoonka diyaaradaha ay dad fara badan halkaasi kusoo dhaweeyeen markii la keenay goobtana waxaa la geeyey aqal soomaali halkaasi laga dhisay oo loo diyaariyey iyadoo sidoo kale meesha la dhigay ama ay la geeyey hal markaasi caanaha la sheegay in looga maalayo madaxweynaha marka dad fara badan ayaa meesha kusoo dhaweeyey qeybo kala duwan iyo qabaa'il kala duwan ayaa halkaas jooga waxaa la filayaa in si rasmiya ah uu u furo madaxweynaha soomaaliya shir halkaasi dib u heshiisiina oo ka dhici doona magaalada taasoo qeyb ka ah dadaalka la doonayo in maamul lagu sameeyo gobolada dhexe ee soomaaliya kaasoo ah maamulada horey loo sheegay ee galgaduud iyo mudug
laba shir ayaa iyaguna jira mid cadaada mid dhuusamareeb ah isla dadkii gobolka ayaa shirshiraya iyada qorshaha madaxweynuhu ma yahay haddii war loo hayo macnaha labadaas shir sidii laysugu soo dhoweyn lahaayo loo midayn lahaa si dadku iyagoo wada midaysan
aad iyo aad cabdinuura waxaa jirtay loolan u dhexeeyey magaalooyinka dhuusamareeb iyo cadaado cadaado kan hore ayaa dowladdu waxay sheegtay in halkaasi lagu qaban doono shirka lagu dhisayo maamulka marka muddooyinkana waxaa socday iyana qabanqaaboyn ay ka socdeen magaalada dhuusamareeb oo lahayd waxaan ahayd magaaladii xarunta u ahayd gobolka galgaduud marka isbarbaryaacaasi waa uu jiray laakiin hadda waxaa la filayaa in arrimahaasi ay tahay arrimaha ugu muhiimsan ee madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo halkaasi u joogo go-aana ama si wada jirana arrintaasi loo wadihi doono iyadoo aan la ogeyn go-aanka kama dambeynta waxau noqon doona laakiin hadda waxa uu yahay in marka hore qabaayil ama odayaal kamida odayaasha beelaha ayaa waxay soo jeediyeen ka hor inta aanan dhismaha dowlad ama maamul goboleed aan laga fekerin gobolada dhexe marka hore in beelaha xurgufta ay udhexeysa soomaaliyeed ee kala qoqoban ee la heshiisiiyo cuqaashooda iyo dadkooda waxgaradka ay isu yimaadaan kadibna loo baxo maamulka taasoo marka dambe noqonaysa ama in lagu qabto cadaado ama in lagu qabto dhosamareeb halkii go-aan lagu gaaro si wada jira lakiin marka hore la iska arka arrintan sidaas ayaa go-aanku lagu gaaray waxaana la filaya in madaxweynaha uu arrintan markan aad u doonayo inuu waxa uu u dhex galo maadaama kolkii hore uu aada ugu mashquulsanaa arrimihii dhismaha xukuumaddii iyo dowladdii iyo arrimaha xamarka taagnaa laakiin markan uu u gacmo banaanaaday siday sheegayaan in arrimahaasi maamul dhisada gobolada uu xoogga saaro aad iyo aad buu mahadsan yahay wariyaha b b c da maxamed ibraahim macalimo oo khadka toos ugu jira magaalada muqdisho dagaalka guriceelna waxaa facebooka kaga soo ra'yi dhiibtay ee dhowr dhegeyste uu ka mid yahay maxamed xeef oo leh soomaalidu iyagaaba duulaan isku ah oo waddankoodii maanta halkaa dhigay